halkan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyeed waa barnaamijkii fanka iyo fanaanka oo ay caawa marti noogu tahay fanaanad aad aad uga wada heli doontaan islamarkaana lagu magacaabo xaawo axmed hilowle xaawo kiin xaawo marka hore kusoo dhawow raadiyo muqdisho
waa dhowahay yuusuf garabey
waa tahay ugu horeyn xaawo haddii aan usoo laabto dhankii suugaanta ee aan caawa ugu talagalnay barnaamijkeena fanka iyo fanaanka oo aad adigoo xaawakiina marti inoogu tahay maxaad ugu talagashay dadweynaha ku dhegeysanaya guud ahaan ugu horeynna maxaad inoogu bilaabi kartaa fankaaga heerka uu marayo waa mahadsan tahay yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha raadiyaha muqdisho jiniskii fursadda ay siiseen caawa aada ayaa ugu faraxsanahay bulshada soomaaliyeedna dhammaanteed waa salaamaya waxyaabaha aan sanadkan u haayana waxaa kamid ah heeso cusub aan weli lasoo saarin oo soo baxay yeerkan dhammaantoodna waxaan jecelahay inay ila dhegeystaan waa tahay heesahan sanadkan aada ugu talagashay in aad barnaamijka fanka iyo fanaanka ee raadiyo muqdisho ugala qayb qaadato maxaa kamid ah oo aad inooga sheegi kartaa magacyadooda heesaha aan weli soo bixin ee aan rabo hadii la yiraahdo kayska raadiyo muqdisho inuu ii galo insha allah waa heeso kuwo jacayl iyo kuwa wadani ah waa tahay magacyadooda maxaad inoogu sheegi kartaa marka kuwa wadaniga ah waxaa kamid ah hees la yiraahdo hadhisnaata dawladda weligeed mayay dhicin taas anoo ku baraarujinayo shacabka meel walba ay joogaan qaar ahaan dhalinyarada inay tahay dawladda wax wanaagsan oo la garab istaago tan ugu weyn oo ugu fiican inay tahay haddii aan dawlad la jirinna ay tahay wax aan nolol jirin oo kale waa tahay taasi waxaad ugu talagashay in shacabka soomaaliyeed ay taageeraan dawladooda islamarkaana qayb ay ka qaataan nabadgelyada iyo waxyaabaha horumarka ay dawladda sameynayso ha waa tahay heesaha kale ee aad ugu talagashay iyagana magacyadooda haddii aada noo kormarto heesaha kale waxaa kamid ah hees la yiraaho dabin iyo hees kaloo la yiraaho iyadana dood
waa tahay haddii aan ugu horeyn soo qaato heesta dabin yaa ereyadeeda sameeyey
heesta dabin waxaa sameeyey erayadeeda abwaan mahad abwaan mahad duude way laxinkan waxaa loo sameeyey ustaad jini ishumi waa tahay laxankana waxaa saaray jini ishumi muusikada yaa ya ya yaa markaasi tumay
yuusuf subxaani ayaa inoo saaray muusica macaan hees kaloo iyadana waxaa jirta oo aan ilooba hilmaano hadalkuma jireen oo hore aan usoo qaaday oo heesahan iyadana aan jecelahay heesaha keedka galaya inay ku darsanto heesta banaadir heesta banaadir waxaan waxaan filayaa heestaasi banaadir in aad ugu talagashay gobolka banaadir ha waa tahay ugu horeyn xaawoy haddii aan dadweynaha waxyar intaanan codka maqashiin heesta dabin adiga haddii aad qaar kamid ah macnaha codkaaga noogu qaado waxay u dhacaysaa sidan dabinkii lagu dhigay daranyada xanuun iyo adigu digtoone hadduu daa-in ka baxshay hortayday dareen sidaas ayay udhaceysaa yuusuf aad ayaad umahadsan tahay iminkana nala dhegeysta heestii dabin iyo fanaanadii xaawo kiin
daranyada xanuunkiyo adigoo digtoonay aduu daa-inka baxshay naftayda dareenkii ku noolo dad digashaa daraatiyo bixii daqaraygu dhacay daqaraygu dhacay digashada digasha daraatiyo wixii daqaraygu dhacay daqaraygu dhacay dib markaan xusuustaan ilmadadiyaayo naxariis naxariisitayna dib markaan xusuustaan ilmadadiyaayo naxariis naxariisitayna Anna dayra bisa dignin igu filano ina duga isi dambayatan dambayatan ila tahay dambayatan ila tahay Anna dayra bisa dignin igu filano ina duga isi dambayatan dambayatan ila tahay dambayatan ila tahay dadoo waa su'aale rabbu miyaan dirnacin miyaan miyaan daacaloo noqon تضوى سؤالي فقوميا تلحميا آميا دعمون قم نسوان نسوان نسوان بدل عيون أنكيجي دوحة يدري مدي درن نسوان نسوان نسوان دلدليو أكيجي إدوحة إدري مدي درن
waa tahay heestaasi dabin waxaan filayaa in aad ka wada bogateen n xawakiin haddii aan kugu soo laabto heesta labaad ee aad u dooreyso ma isleedahay waxa ay noqonayso heesta dood macnaheeda sama noo sheegi kartaa aada iyo aad heesta dood waa hees micno gaara xambaarsan heestaas waxaa inoo sameeyey miraheeda abwaan dhame ismaaciil cabdalla oo ila jooga arigan ingiriiska laxankeedana waxaa iskale aniga xawakiin ah muusiga macana waxaa inoo garaacay macalinka weyn sheegow bishaar bishaar waa tahay xaway haddii aan n adiga kugu soo laabto heesaha aad qaada maahe laxamada laxamadana waad samaysaa sidaad sheegaysid laxmada waan sameeyaa laakiin ma badsado waa tahay n heesahaaga iyo heese kale oo dadka eh, fanaaniin kale ay qaadeenba imise heesood ayaad ka xasuusan tahay ee aada laxamaysay heesaha aan laxmeeyo waxaa kamid ah heesta la yiraahdo ood hadda heestan aad dhegeysanayso waxaa kamid a la yiraahdo bedel oo kaleentood waxaa kaloo kamid ah hayguroon sida heesta caanka aheeda aad dadka aada wada yaqaaneen waad waxaa kamid ah hees la yiraaho doondoon iyadana waxaa kamid ah hees kaleentood oo la yiraaho calan yaho babo cise iyo wanaag ku caweey hawada caan baa tahay calanka soomaaliyeed aan u qaaday heestaasi aada ayaan u maqlay heestaasina adaa laxameeyey anaa heestaas waayahay aada ayaan kaaga mahadcelinayaa inaad ma lehe mana kala xasuusan karo iyo heesa aan weli soo bixinba waa heesta hadda soo baxda iyadana oo la yidhaahdo sahel heesaha way badan yihiin yusuf ana la xameeyey Een, aad ayaan kaaga mahad celinayaa dadweynaha ku dhegeysanayana waxaan filayaa in ay aad kaaga qanceen waa tahay heestan dood erayadeeda wax ma nooga sheegi kartaa adigoo een, cod ahaan noogu qaadaya ha waxaa la- sidaanay u dhacdaa doobaan doobaan doobaan doobaan doobaan doobaan doobaan mana dayn karaaye nafteed dooganayso dooganayso nafteed dooganayso adiguna dadaadii mootahay diyaaro ma daweyn karaysaa mise wadada hoosaanu duuga damqashadu siday tahay ya salaam ya salaam Een, xaawo een, waxaan filayaa heestaasi in ay tahay hees adiga shaksiyan ku khusayso ma is leedahay heestaasi adigay khusaysaa erayadeeda yusuf heestan ma dhihi karo horta heestan aan kuu sheega taariikhdeeda waa hees loo loo baahnaa inaad su-aasheeda aa i weydiiso heestan waa hees saxa oo histrigeeda dhacay oo loogu talagalay waxyaabaha ka dhaca bulshada soomaaliyeed ma dhihi karo aniga keligey laakiin way dhacdaa waxyaabo dhaca waayo oo familiyada ka dhaco macnaha hees- ma- macnaha macnaha waxaan waxaan u arkaa in inaad eh, ula jeedo heestan waa hees qiso dhabaa ximbaarsan islamarkaana ka hadlaysa dhacdooyinka ku dhaca bulshada soomaaliyeed aada iyo aada tahay waa tahay iminkana nala dhegaysta heestii dood iyo fanaanadeena xaawad xaawo axmed hilowle xaawo king
Doban, doban, doban, doban, doban, doban. Wadan qabayo, mana dayn karaye, nafta dooganayso, dooganayso, nafta dooganayso, dooganayso. Adiguna dacdaadii muu tahay diyaaro, ma daweyn karaysaa. adiguna dadaadi mau tahay diyaaro ma daweyn karaysaa mise waan badaayaa hoosaan duugaa damqashadu siday tahay mise mise waan badaayaa hoosaan duugaa damqashadu siday tahay maqataan ku doortee dooqu iigu kaa dhacay calaf laygu kaa daaray nasiib laygu kaa daaray nolol laygu kaa daaray rasmi laygu kaa daaray oo laygu kaa daaray reerku iigu kaa daaray oo laygu kaa daaray rabbi iigu kaa daaray maxaa laygu kaa diray maxaa laygu kaa diray Dareen baan, dareen baan, dareen baan. Dareen baan, dareen baan, dareen baan. Dareen baan qabayo, damiir igu kaa xiray, daraaj iyo wanaag baan, iyo wanaag baan, daraaj iyo wanaag baan. iyo wanaag baan kula doonayaayo adiguna dareeno ma idiin
waa tahay waxaan filayaa dadweynahana dhegeysanaya barnaamijkeena fanka iyo fanaanka ee raadiyo muqdisho inaad aada uga wada bogateen xaawo haddii aan kugu soo laabto goormaa kugu dambeysay dalkaagii hooyo soomaaliya yuusuf waa mahadsan tahay dalkayga hooyo waxaa iigu dambeysay gaar ahaan caasimada magaalada muqdisho labada kun iyo lixdii aa iigu dambeysay wadankayga labada kun iyo lixdii toban sano ayaa kasoo wareegtay dib uguma laaban weli uma laaban haddaan jecelahay haddii ilaaha yidhaahdo haddii ilaahay yidhaahdo inaad ku laabanayso in kale su-aashaasi waa ay inoo soo socotaa waa tahay xaway ma isleedahay dalkaagii xaaladii shalay aada uga soo tagtay iyo maanta waa ay kala duwan tahay maxay si fikradaadu tahay aada iyo aad yuusuf maanta iyo maalintan kasoo tegaayo farqi weyn aa udhexeeya wadankii magaalo waxaa kasoo tagay aniga qol dad kale intood haysto aana dawlad ka jirin oo brobleenkeeda iska badnaay oo dad kala dilaayo oo wax walba iska dhacaayeen maantana waxaa mahad ilaahay iskale qofkii qof dilo iyadoo loo geynayo tiirka qof qof ka xadgudbi kara jirin wadankiioo dhisan wadankiioo maalin walba waxaan aragnaa dadkii ay isgarabsanayaan isbitaaladii waxaan ku yiri magaalada bilicda quruxdeeda waxa lasoo koobi karnaa wadanka hadda iyo maalintaasna farqi weyn weyn oo udhexeeyo yuusuf wa- waa tahay xaway haddii aan usoo laabto adiga shaksi ahaan hadalkaaga waxaan ka dhex helay inaad muqdisho ku dhalatay soo maha
aad iyo aad aniga reer banaadir aan ahayd banaadir ayaa ku dhashay waa tahay waktigii aad kasoo tegaysay maxaad uga soo tagtay dalkii waktigaa kasoo tegayey waxaa uga soo tagay il- waad ka garan kartaa yuusuf oo dhul ammaankiisa xun yahay dadkiidan siday uga soo baxeen ama duruufihii kasoo bixiya ay kamid ahayd inaa uga soo baxo waa tahay xaway haddii aan adigoo fanaanad ah fanaanad soomaaliyeed ah haddii aan wax kaa weydiiyo dhanka siyaasadda ma jeceshahay in jawaabteeda aad bixiso aada iyo aad weydiiyo waa tahay sidee u aragtaa four pointy five-ka ee soomaaliya iminka ay ku dhaqanto wallahi aniga xaalad walba waktigeedaa lagu qiimeeyaa uma arka wax maanta oo dhibaato weyn balse waxaa xal ay noqonaysaa markaas ee xalka uu yahay in lagu dhaqmo laakiin waa laga fiican yahay sida aniga aan aaminsanayo laakiin wixii markaas xal loo arkay in lagu dhaqmo dhibaato aanan keenin waa tahay haddii aan usoo noqdo dhanka fanaaniinta ee fanka soomaaliyeed maxaad is leedahay horumar ayuu sameeyey mise dirbi u dhac ayuu sameeyey fanka soomaaliyeed mhm aada iyo aad waxaa wuxuu sameeyey horumar fiican oo ballaaran oo wanaagsan uu sameeyey waa tahay haddii aan eh, usoo laabto fanaaniinta ma is leedahay waa ay isku xiran yihiin oo waa dad iswada haysta mise waxaa muuqata in ay fanaaniintu kala daadsan yihiin tayi ahaantaada siday kula tahay fanaaniinta intii isla joogto iyo inta kala maqan way is ogyihiin wayna iska warqabaan fanaaniinta soomaaliyeedna waa dad is iska warqabo iswada og waa tahay xaway inta aadan fanka soo gelin intaani inta inta isla inta aan is ogeynna baakaye kala oge ogtaa marka qofkaas isla joogaan kolleyba waa dad iswada og oo iska warqabo oo isxaal og kolleyba fanaaniin sida aan anaga aan ogeyn oo fanaaniin dee dad fanaaniinta soomaalida is ogtaa inta badan Waa.
inkastoo aan la dhihi karin dadka dhan way iska warqabi karaan laakiin way is ogyihiin yuusufow inta waa badan xaway haddii aan- aan usoo laabto adiga inta aadan fanaanad noqon fanaankeed ugu jeclaan jirtay ama heesehee ayaad markaasi jeclaan jirtay in inta aadan fanaanad noqon adiga fanaaniinta aniga waan wada jeclaay laakiin waxaa fa- nin qof walba joos ayuu leeyahay aniga fanaanka laba fanaan ayaan jeclaa Ah.
Ee, ragga iyo dumarka io kala ahaa Ah.
Een, fa- fanaanada aniga aan aada u jeclaay waxay ahayd qadra daahir cige waa fanaanka kale aan taageero oo dhinaca raggana wuxuu ahaay xasan aadi samakar waa tahay e- e- heesehee ugu jeclaad markaas aad is leedahay n n oo in badan waad ku noqnoqotay oo waa aada dhegeysatay oo aad nooga sheegi kartaa heesihii fanaanada weyn khadra daahir cige waxaa kamid ah heesta sida lamaloosha hadabayluhu ay lulayaan sida lamaloosha hadabayluhu ay lulayaan amaligga canshiqa una labanagdooda iguygu leeyahay marku igu raran yahay mise laga jacaylki laakina mahaa waan aada ayaan kaaga mahad celinayaa codkaaga caawa fursadda aan u helnay barnaamijkeena fanka iyo fanaanka ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyeed xaawakiin heesta saddexaad ee aada caawa u dooreyso dadweynaha ku dhegeysanaya
heesta saddexaad waa heesta dawladda aan ugu talagalay in lagu taageero oo garabkeeda loogu istaago loogu buuxiyo shacabka weliba qaasatan dhalinyarada inay dan u tahay in dawlad inay islaato oo la baal istaago la garab istaago shacabka dhanna ee dan u tahay in dawlad kastaa timaado ama tan noo taaganta in la garab istaago heestaasi waa magaceed xaawo
heestaas waxaa la dhahaa ha dhisnaato dawladdu weligeed mayay dhicin waa tahay n ereyadeeda yaa sameeyey heestaasi ha dhisnaato dawladda
heestaas erayadeeda waxaa sameysay abwaaneed koronto laxankeedana waxaa sameeyey jili ishumi waa musicna waxaa noo sameeyey yuusuf Sub- yuusuf subxaanyo
waa tahay aad ayaan kaaga mahad celinayaa iminkana nala dhegeysta heestii ha dhisnaato dawladda iyo fanaanadeena xaawo axmed ilowle xaawakiin
hadhisnaato dawladdu weligeed maayay dhicin dhalinyarayu waayeen ka ilaasha dhinacyada yoo dhan waaraabuhu hadhisnaato dawladdu weligeed maayay dhicin dhalinyarayu waayeen ka ilaasha dhinacyada yoo dhan waaraabuhu waa muhiim dhankeenu yeyaanay ka dheeliye yaanay ka dheeliye odeeyo dhidibadaha waa muhiim dhankeenu yeyaanay ka dheeliye yaanay ka dheeliye odeeyo dhidibadaha haddaan ahay difo ka dhiidiya markada dhulka inaga iskale dhaxalkeeni wiya rabbigaydin dhowre nutiida abitiin abitiin nutiida abitiin haddaan ahay dhigno ka dhiibiya markada dhulka inaga iskale dhaxalkeeni weya rabbihaydin dhowre butiida abitiin abitiin butiida abitiin Thank you.
lahaa maxaawa aad ayaan kaga mahad celinayaa heestaasi waxaan jecelahay dad badan inay ka bogteen Een, ugu dambeyntii waxaa way ma isleedahay dalkii waa aad ku laabanaysaa aada iyo aad yuusuf waad og tahay inaan si aada u jecelahay wadankeyga oo dhowr jeer aan ku yidhi yuusuf imaa doona hadduu ilaahi yiraahdo waxaa jirta heesta aan u qaadan leeyahay banaadir aad adiga laf ahaantaada ay iga duubtay clip videogeeda oo kasoo baxaya tv-ga qaranka soomaaliyeed heestaas waxaa la lahaa banaadir waxaan ugu talagalay waxayna waxayna muujinaysaa heestas inaan ahay qof wadankeyga u baahan maalin tegi doonto haddaan baasaboorka la qaabto iyo haddaan wadanka la tagana in lama huraan cawska jiraa dhulka aada ku dhalatay aada ku barbaartay iyo meesha aada ku imaado marka wadankeyga mar walba waan jecelahay inaan imaado waxaan leeyahay nabad igu jooga nabad igu noolaada dadkeyga soomaaliyeed meel walba ay joogaana nabad iyo baraari iyo caano ayaan kugu jee waa tahay xaawo maxaad ugu baaqaysaa dadweynaha ku dhegeysanaya ee soomaaliyeed waxaa ugu baaqayaa dadweynaha soomaaliyeed salaan ayaan iyo bogaadinaa u dirayaa maadaama maanta ayaga ay iga sii badan yihiin ay dhulkooda joogaan waxaan ka hadli doonaa ama intaasi ka diri doonaa dhalinyaradii ku dhamaatay badda masar alexandria aad iyo aad ayaa uga xumahay dhalinyaro afar boqol oo soomaaliyeed oo maalin naga dhintay waa wax maalin oo laga naxo laakiin dhalinyarada waxaan ugu baaqi lahay inay iska dhaafaan tahriibka inay wadankooda iska joogaan inay walaahigooda ka qaybsadaan wixii ilaahay kuu koray mawgafaysa wadankaaga ku qad ama ku kuulo waa dhulkaaga hooyo maanta haddaa ku dhimato caradiisa lagu duugo taasaad ku sharaf leedahay inta haada hilibkaaga cuni lahay hooyooyinka soomaaliyeed ee dhulka gelaya ee dhalinyarada ayagii een hantida u u badeen ku diray oo maanta hantidoodana haysan wiilkoodana haysanan hooyooyinkana waxaa ugu baaqi lahay inay wiilkooda ceshtaan businesska xagga laga doonaya inay gudahooda celiyaan wadankooda lacagtaas oo khasaarinayo iyo wiilkaas naftiisa meesha lagu waynayo in la joojiyo oo wiilkaas dalkii loo gadi lahay markuu tahriibayo in dhulkiisa loogu godo businessna loogu abuuro duniyadiisa angiriis walaalahayga soomaaliyeed intaas ayaa ku aan dardaar uga dhigi lahay dalka turbaana wax laga keenayo mala aniga wax ka keenahay walaalahayga soomaaliyeed dalkeena wax ku qabtada
waa tahay aad ayaan kaga mahad celinayaa xaawo waxaan filayaa inay ku dhegeysanayaan dhalinyarada soomaaliyeed kuwa dalka gudihiisa jooga iyo dibaddiisaba islamarkaana ay taladaada wax ka qaadan doonaan haddii ilaahay yidhaahdo Een, heestan banaadir erayadeeda haddii aad wax nooga taabato siday ahayd
heesta banaadir waxaa sameeyey abwaan maxamed deeq alfa lixankan waxaa saaray ustaas jimi ishumi musicana waxaa noo saaray sibi alwiinki waa tahay Een, een, inta heesood oo caawa aad inoo sheegtay inta badan laxanka waxaa saaray een, laxamiisaha weyn een, jini ishumi Een, ma ma adigaa doortay mise isagaa inta badan een, laxamada ku laba heesood ayuu lixanka saaray mid waa midda dawladda loo qaadayo midna waa banaadir labadaasood ayuu laxmada ku leeyahay labada kaleetoodna mid anigaa iskale heesta doon heesta kaleetood dadayna waxaa iskale abwaan mustafe awgeedo
waa tahay aad ayaan kaaga mahad celinayaa ugu dambeyn iyaad halkan talaan iyo bogaadin u marinaysaa gaar ahaan ehelkaaga
dhammaan eheladeyda waa salaamayaa hooyaday macaan hooya qaadana waxaan kaloo salaamayaa walaalay sida wadan yihiin een, magaalada inta joogtay inta ka maqan oo aniga ila joogto Een, waxaan salaamayaa gabadheeda yar khadiija cismaan iyo familkeeda dhamaan waan salaamayaa waxaan salaamayaa oo kaleeto dhamaan inta maqal iyo muuqaal iga taqaano dhammaan reer banaadir iyo gobolada soomaaliya oo dhan inta ku dhaqan ee bulshada soomaaliyeed waa wada salaamaya waxaa si kaasa salaamaya dawladeeda xubnahooda baarlamaanka oon hadda hees cusub kusoo wado waxaan rabaa inay dalka heestan waa inay hees heestan waa hees loogu talagalay xildhibaanada heestan sooma bixin weli insha allah laakiin way soo socotaa haddii aan wax yar kaaga sheego heestan macnaa waxaad ula jeedaa heese cusub ayaad soo wadaa oo aad u qaali doontaa een, aad iyo aad baarlamaanka.
oo dadka wadani ah oo wadani mid isbishan heestan waxaa loogu talagalay xildhibaanada soomaaliyeed haye hee- heestaasi erayadeeda haddaad wax nooga sheegto
heestaas waxay u ahayd loogu talagalay inay xildhibaanada anaga cod keenan shacabka soomaaliyeed cadaalada la u dhiibaan iyo cidda u qaladqabo waxaa la dhahaa heestan sidaanu dhahdaa xilku waa wax culus aniga kan baa-ixiga iyo xoolo ku doora ma ahan aanu cullo shaqsiga xambaari karaya ee erey ahaan kama qaadan okay waa wax culus aniga kan baa ixigayo xoolo xoolo ku doora ma ahe anigu laftiga xambaari kaliya xushmadiyo aqoon leh bulshadana xalu keeni karaa ku xisaabtan codkaago diriq xalaalaho xamaasoo qabiil ku jirin war oyn anaga kume xukumeen xaashida isaga ugu rida ugu rida ugu rida ugu rida hebel isaga ugu ridaa hebelka yaa waaye he hebelka ika ogogtahay marka hebelka fiican aan ugu rida intaas way soo socotaa qofkii uhalanta ayayna usoo bixi doontaa insha allah Walahi, waa hees aada u macaan waxaan filayaa xildhibaanada soomaaliyeed in ay ku dhegeysanayaan islamarkaana kaa sugi doonaan heestaasi xilliga aad soo saarto
insha allah Haddii Ilaahay yidhaahdo. Xawa- waa wada salaamayaa dhamaan xubnaha dawladda madaxweynahayga ee ra-iisul wasaaraha ra-iisul baarlamaanka iyo guddoomiyaha gobolka sheekh yuusuf dhammaan iyo dhammaan dawladda xubnaheeda kala duwan waxaa idinku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad ayaan kaaga mahadcelinayaa taasi waxay ahayd fanaanadeeni xaawo axmed hilowle xaawo kiin oo inagala qeyb qaadanaysay barnaamijkii fanka iyo fanaanka raadiyo muqdisho barnaamijkeenii caawa waxaanu kusoo gabagabeyneynaa heestii banaadir tan iyo intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa anigoo ah yuusuf garabey sidaas iyo nabadgelyo